galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa sabti maalin sabti ah bisha januari sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka bishuna waa saddex waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee saddex iyo tobanka shan iyo tobanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban idaacaddeeda galabnimo xalkan idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
wax weyn bay soo kordhinayaan waad ogtahay dowladda masar waa dowladaha maanta carab marka loo fiiriyo tan ugu weyn la odhan karo albaabka marka laga geli karo dunida xataa marmarka qaar ayaa waxaa la yidhaahdaa midda carabta keliya maahane afrika iyo islaamkaba waxay u tahay halbowle marka xiriirkeena lasii xoojiyo wax weyn bay runtii ka qaadanaysaa horumarka soomaaliya maanta ay higsanayso
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka hadlaya xiriirka soomaaliya iyo masar kadib booqashadii madaxweynaha soomaaliya uu dalkaasi ku tegay toddobaadkii hore
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah magaalada buulo burde oo la gaadhsiiyey raashin mucaawino ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
wasiirka caafimaadka soomaaliya cali maxamed maxamuud ayaa caddeeyey inaanay jirin cid qabta xanuunka eboola oo lagu arkay soomaaliya wasiirka oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin wararka ay qoreen qaar ka mida warbaahintu ee sheegaya in cid xanuunkan qabta lagu arkay magaalada buulasharay wuxuuna sheegay in la joojiyo faafinta warkaas aan saxda ahayn wasiirka ayaa sheegay in markii ay maqleen warkaas kutirikutaanta ah ee sheegaya in soomaaliya lagu arkay cid qabta xanuunka ebola inay isla markiiba godoomiyeen ciddii looga shaki qabay kaas oo magaciisa lagu sheegay cabdiqaadir jinow barrow iyo dadkii xidhiidhka la sameeyey waxaase markiiba baadhista lagu sameeyey ayuu wasiirku sheegay inay caddaatay inaan bukaankaas iyo dadkii kale toonna xanuunkaas qabin cabdiqaadir jinow ayaa isaga laftiisa ku wehelinayay shir jaraa'id oo uu wasiirku ku qabtay magaalada muqdisho isaga oo sheegay inuu dhowaan u socdaalay dalka gini halkaas oo uu howlo ganacsi ka wato islamarkaana uu dalka dib ugu soo laabtay bishii disembar keedii wuxuuna cabdiqaadir sheegay in heer walba oo uu safarkiisa soo marayay si wanaagsan looga baadhay inuu xanuunkan qabo wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay inuu ku wareeray markii uu maqlay wararka sheegaya inuu xanuunkan qabo isaga oo sheegay inuu xilligan caafimaad qabo
markab siday boqolaal muhaajiriina ayaa shalay gaaray dekedda magaalada coriliano calabro oo ku taalla koonfurta dalka talyaaniga kaasoo ay shaqaalihii markabku kaga tageen gudaha badda ciidamada ilaalada badda ee dalka talyaaniga ayaa ku guulaystay inay la wareegaan maamulka markabka kuwaasoo wadayaal dusha markabka ku geeyey diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah xilli uu markabku ahaa mid liicliicaya oo ay luntay awoodiisu ciidanka ayaa sheegay in markabka ay saaraayeen afar boqol iyo konton muhaajiriin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur u badan wadanka siiriya kuwa kasoo jeeda muhaajiriintan ayaa ciidamada badda ee dalka talyaaniga kula soo xiriiray isgaarsiinta raadiyowga kuwaasoo u sheegay in shaqaalihii markabka ay ka boodeen markabkuna uu hadda yahay ama xilligaa uu ahaa mid cidinaha aysan wadin guddiga midooda yurub ayaa shalay sheegay in qorshaha ugu muhiimsan ee ay wadaan sanadkan hadda bilowday uu yahay sidii loola dagaalami lahaa dadka muhaajiriinta soo gelaya dalalka midooda yurub
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa ku dhawaaqay inay cunuqabateyn cusub kusoo rogi doonaan kuuriyada waqooyi taas oo jawaab u noqonaysa weerarkii dhinaca internetka ay kusoo qaadeen shirkadda sony dabayaaqada sannadkii iminka dhammaaday aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan maraykanka ayaa sheegay in cunuqabateynada cusub oo lagu bartilmaameedsan doono saddex urur iyo toban shakhsi ay tahay hordhac islamarkaanay hordhac u tahay tallaabooyin lagu ciqaabayo kuuriyada waqooyi oo ku kacday arrimo kala gedisan oo ay ku jiraan weeraro dhinaca internetka ahi qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda dalkan maraykanka ayaa lagu sheegay in cunuqabateynada cusube ay sii adkayn doonaan kuwii hore u saaraa dalka kuuriyada waqooyi taas oo ka hor istaagaysay inay la macaamilaan kuuriyada waqooyi weeye hanaanka maaliyadda ee dalkan maraykanka sidoo kalena ka hor istaagaysay in muwaadiniinta u dhalatay dalkan maraykanku ay macaamil la yeeshaan kuuriyada waqooyi
nin lagu tuhmay inuu xubinka ahaa ururka alqaacida ayaa geeriyooday maalmo uun ka hor inta aan la soo taagin maxkamad ku taala new york weeraradii i lagu qaaday safaarada uu maraykanku ku leeyahay afrika ninkan oo lagu magacaabo abu anas alibi ayaa qareenkiisa waxa uu sheegay inuu qabay xanuunka hibatat c oo markii dambe ku noqday kansarka beerka ku dhaca jimcihii shalay ayuu ku dhintay cusbital ku yaala magaalada new york libi iyo khaalid al fawaaz oo u dhashay sacuudiga ayaa lagu waday in maxkamad lasoo taago labiyo tobanka bishan iyagoo loo haysto weeraradii lagu qaaday kii safaaradaha maraykanka kenya iyo tanzaniya kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo qof bernan clayman oo ah qareenka libi ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee libi ay ahayd mid si lama filaan ah u darsatay bishii lasoo dhaafay libi iyo fawaas ayaa labaduba sheegay inaysan shaqo ku lahayn dembiyada shirqool ee lagu soo eedeeyey lib waxaa magaalada triboli ee caasimada libiya kasoo qabtay bishii oktoobar sanadkii ciidamada gaarka ah ee maraykanka wuxuuna ku jiray liiska dadka argagixisada sida weyn loogu doondoonayo ee hay-adda f b i-da
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna buulo burde magaalada buulo berde ee gobolka hiiraan waxaa la gaadhsiiyey raashin mucaawino ah oo ay gelbinayeen ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika iyo kuwa soomaaliya buulo berde ayaa dhinaca dhulka ka go'doonsanay tan iyo bishii maarso ee sannadkii hore markii ay ururka al-shabaab laga saaray goobtaasi haddaba xuseen xasan dhaqane wariyaha v o a ayaa halkaas warbixin nooga soo diray ciidamada dowladda soomaaliya ayaa qaybtii ugu horreysay deeq raashin ah oo loogu talagalay qaar ka mid ah degmooyinka go'doonsan waxa ay soo gaadhsiiyeen degmada buulaburte abaanduulaha ciidamada labayo tobanka abriil korneel cabdi bishaar aadan roha ayaa v o eda u sheegay in raashinkan oo ay sidaan ilaa iyo lix iyo toban gaadiidka xamuulka qaada loogu talagalay degmooyinka buulaburte maxaas iyo ceelbuur intii ay waddada ku soo jireenna ay dhowr jeer kula dagaalameen kooxda al-shabaab oo go'doomisay buulaburte
oo raashin ah oo ay ka leeyihiin maxaas buuburte iyo caalbuur raashinka asaga galbiskiisa waxaa kasoo bilowday magaalada muqdisho wuxuu soo maray keliya shiinaha oo biyo ay ku jiraan habeenkii ugu horreysay ee bisho ay ahayd mataqaan lix iyo tobankii ayaa gaari meesha ku alaabay qolada shabaab ayaa kusoo weerartay nimadkii shabaabka waa iska dhaweeyeen habeenkii ku xigtay waxaa lahayd magaalada sidow raashin yeelay jallaqsi oo ay dheeday degmada buuburte oo yeelay laba bilood iyo lix iyo habeen iyo tii aaquna ayaan isku soo qaadnay labadii raashin waxaan gelinay dalaqsi laba habeen kabacdi haddana waxaan dhammaanay waddada inaan soo bandashaan ayaan samaynay saacadkii ugu horreeyey maalida almacaan oo u dhexayso dimbiley iyo buurweyn ayay noo galeen stadium waa ka dilnay shan iyo tobanan dhaawacay kadaana ku qaateen raashinkii asaga oo dad qaba ayaan waxaan keennay magaalada bulburta duqa degmada buulaburte cismaan geedi cilmi oo v o eda u warramay ayaa waxa uu sheegay in raashinkan oo ka kooban bur iyo sonkor ay u qaybin doonaan dadka aadka u liita ee ku nool degmada shalay waxuuna soo gaaray abbaarihii kowdii duhurnimo ayaan kula soo wareegnay degmada buurweyn bacdiina koob iyo tobankii galabnimo ayaan keennay degmada buulaberde ilaa intii raashiinka waa noo xereysay yahay tiradiisuna waxa waaye sideed baabuur waa u ka kooban yahay nooxuu ka kooban yahay waa bur iyo sokor waxaan jecelnahay marka shalay mataa uuna soo gaaray maantana waxaan anbabixinaynaa maxaas iyo ceelbuur oo aniga marti noo ahay marka tilekoobna waan haynay dadka maadaama uuna wada gaarin dadka liito saanyahayn waxa sii daruuriya in waddada loo furo dadka waddaduna waaba fududahay oo ilaa saddex maalmood oo raashinku baaqday ilaa shalay waan ku noqonaynaa aniga iyo ciidamada amisoona jabuuti waddada hadda wax dhibaatana maaan la kulmin nimankaan waa iska tabar yareen waxa hadda qaybo weyna ma leh waddada waa furan tahay sidii la moodayna maahan haddana waxaan u sheegaynaa dawladda iyo intay khusayso hay-adaha deeqbixiyaasha inay waddadu furan tahay wax allaalay wixii loogu talagala gobollada dhaxada la keeni karo maalmahaasna howlgal lagu samaynaa insha allahi waxaa soo wajahan yihin marka raashinka loogu talagalay rabtaan inaad ambibixisaan maxaas iyo ceelbuur ma adinka iyo ciidankii keena gudbinaya mase ciidan kale oo diyaar u ah oo mar horeba kasoo dhaqaaqay maxaas ayaa jira ciidan kale maxaas kasoo dhaqaaqay ee hadda deegaanka buulaburda ku suganaa jiro oo amisoon ka qayb ah abaanduulaha ciidamada labayo tobanka abriil korneel roha ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in maanta wixii ka dambeeya ay furan tahay waddada isku xirta buulaburte iyo ilaa muqdisho sida aad uu socoto buulaburte iyo jalaqsi waa lixdan kilomitr nabad ah oo ay raashinkaas ka yimid ummadda soomaaliyeed waxaanu sheegaynaa waddadaas laga bilaabo saacadaas inay furan tahay ciddii oo mataqaanaa awal shaki ka dartire ayuu shakiga baxay oo xamar iyo shabeellaba dhexe hiiraan ay isu furan tahay xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn
halkaad weli naga dhegeysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maxamed cumar dalxa ayaa sheegay inay soomaaliya muhiim u tahay inay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada carabta gaar ahaan dalka masar waxna uu soo dhoweeyey booqashada uu madaxweynaha soomaaliya ku tegey magaalada qaahira toddobaadkii hore maxamed cumar dalxa oo isaga laftigiisu tegay dalka masar ayaa marka hore yaasiin ciise wardheer uga waramay shirar ku saabsan baarlamaanada carabta oo uu kaga qayb galay wadamada masar iyo imaaraadka carabta
shirarka aad taabatay qaahira haddaan ku hormaro wuxuu ahaa shirkii baarlamaanka carabta oo aan maaragtay si joogtaa uga qayb galno annagoo afar xubnood u matasha baarlamaanka soomaaliyeed aanu nahay waxa uu ahaa shirkan maanta qaahira mid lagu doortay guddoomiyihii baarlamaanka oo xilligiisii dhammaaday iyo ku-xigeenadiisa balse mar labaad ay suurtagashay in isla guddoomiyihii hore ee dalka imaaraad u dhashay mudane axmed maxamed jarwaan oo soomaaliyana booqday iyo ku-xigeenadiisii in dib loo doorto qaar cusub iyo qaar horeba kadibna halkaa shirka uu sii gudagalo howlihiisii kale iyo ajendayaashiisii iyadoo soomaaliyana qayb ay ka ahayd shirkaasi natiijo fiican ayaa waxaa maaragtay ka soo baxday oo soomaaliya dan u ah dhinaca siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada amniga iyo intaba ee maaragtay waxaa haatan soomaaliya ay u baahan tahay dib u dhis waxaad kaloo ka qayb gashay adiga iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka imaaraadka kulamo ka dhacay oo iyagana looga hadlayey ee xaaladda soomaaliya haatan ay marayso iyo iskaashiyadaasi maxaa nooga sheegi kartaa kulankaas yaasiin imaaraadka runtii shirkii ka dhacay aad buu muhiim u ahaa laakiin isla qaahira ayaa waxaa fursad kale aan helnay in uqaybsanaha arrimaha dibadda ee dowladda masar inaan maaragtay la kulanno isagana sidaas oo kale tawjiihaad maaragtay oo arrimaha siyaasadda soomaaliya ee iyadana ku saabsan iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka siiba weliba dhinaca waxbarashada oo aad maaragtay loo danaynayay in xilligan oo madaxweyne siisii soomaaliya xiriirkeeda uu maaragtay isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wax badan ay isla meel dhigeen suurtagashayna in tirada scholarshipka ama waxbarashada maaragtay jaamacadaha ardada soomaaliyeed in loo kordhiyo o la gaarsiiyo ilaa laba boqol islamarkaana xuquuqda ardayga soomaaliyeedna lagala mid dhigay kan maaragtay ardayga masar taa oo guul weyn ay ahayd oo ardada soomaaliyeedna halka aan kusoo qaabilinay oo aada u soo dhaweynayeen lana filaayay wasiirka daaya tacliinta sare iyo madaxweynaha imaatinkoodan hadda inay qalinka ku duugaan taa marka waxay ahayd laftirkeeda arrimaha masar markaan tagnay guulaha runtii aan halkaasi kala soo kulannay dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed aadka maaragtay ugu riyaaqayaan waxaa markaa kadib haddee midda imaaraadku ay ahayd iyadana mid xagga teknolojiyadda iyo dhinaca waxbarashada casriga ah si soomaaliya iyo dalalka kale ee nala midka ah dunida carabta oo dhaqaalahooda hooseeyo xilliganna u baahan in maaragtay ay helaan mashaariic oo lagu horumarinayo teknolojiyadda ee marka la leeyahay example ee weliba loo maraya dhinaca waxbarashada oo ah matalan dhinaca jaamacadaha oo kuliyadaha farsamada macaahidda iyo dhallinyarada qaabka ugu habboone shaqada loogu abuuri karo loona dhiirigelin karo maaragtay waxyaabaha income generationka ah ee dadka soomaaliyeed ee dhaqaalahooda iyo kuwa kale dowladaha nala midka ee muritaaniya iyo jabuuti iyo jazirulqamar ee ayaga ay ugu magacdaraan adduwal alcarabiya ee aqala namaa-an dowladaha carabta ka tirsan haddana dhaqaalahooda hooseeyo si maaragtay sara loogu kicin lahaa marka dowlado kale xataa aanan carab ahayn ayaa ka soo qayb galay oo jabaan ay ka mid tahay marka tiro aad iyo aad aan yarayn oo wasiirka daydaha tacliin sare xilligan sii haya ah maaragtay doctor bacaale aadan ayaa aanu maaragtay shirkaasi isagana dhinaca xukuumadda nagala mid ahaa iyo xildhibaan maaragtay daahir oo isagana markaa oo xaaji geele oo aan isagana soomaaliya uwada matalayni iyo u qaybsanaha dhinaca alexo jaamacadda carabta ama almunadama alcarabiya watarbiya wathaqaafa walculuum ee isagana doctor cisaan dhinaca science-ka iyo Mudaab dhaqaalaha ayaa- iyo waxbarashada.
dhaqaalaha ayaa isagana ee runtii ka mid ahaa wufuudda halkaasi kasoo qayb gashay ee madaxweyne xasan iyo waxaa soo qaaday golaha wasiirada ee haatan xilka ee sii banaynaya qaar ka mid ah inay heshiisyo ee la galeen ee dowladda masaarida adinkuna horey aad ugu gogol xaarteen marka heshiisyadani maxay soo kordhin karaan oo kaga bedelan yihiin kuwii hore ee madaxda soomaalidu ay ku tegi jireen waddanka masaarida maadaama rajo badan laga muujinayo xilligan yaasiino wax weyn bay soo kordhinayaan waad ogtahay dowladda masar waa dowladaha maanta carab marka loo fiiriyo tan ugu weyn la oran karo albaabka matan laga geli karo dunida xataa marmarka qaar ayaa waxaa la yidhaahdaa midda carabta keliya maahane afrika iyo islaamkaba waxay u tahay halbowle marka xiriirkeena lasii xoojiyo wax weyn bay ee runtii ka qaadanaysaa ee horumarka soomaaliya maanta ay higsanayso weliba dhinaca waxbarashada ee taa marka waxay marka ay noo suurtagelisay ee in xilligan aan soo aragno durbadiiba in ciidamadii soomaaliyeed oo saraakiishoodii oo dhallinyaro ah lagu tababarayo kuliyadaha asaaciqa iyo kuliyat alxarb oo waagii haddee noogu dambeysay jamaal cabdimaajid Ayaamu Idriis.
zamaankii.
ma garatay ayaam zamaankii iyo diblomaasiyiin ka socda ee ilaa iyo tiri sideed iyo toban gaaraya ee n- een wasaaradda arrimaha dibadda oo aan aniga qureydal afrika uu soo xiray shirkaasi fursad aan nasiib iga ahayd inaan kala qayb galo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka hadlayey xiriirka soomaaliya iyo masar kadib booqashadii madaxweynaha soomaaliya uu dalkaasi ku tegay toddobaadkii hore dhegeystayaal qayb kale oo waraysigaasi ka mid ah idaacaddayada caawa ayaad ku maqli doontaan
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal haatanna somalilan xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka awdal ayaa ka hadlay isla markaana naqdiyey hadal uu maalintii shalay madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo kaga hadlay qadiyadda gobolka awdal isagoo sheegay in madaxweynaha laga sugayey jawaab ee aan laga sugayn hadal xildhibaanku waxa uu uga warramay arrimahan wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
marka hore waxaan doonaya inaadan munaasabadan mawliidka nebiga inaan uga faa'iidaysto shacbiga islaamka ah dhammaantood u diro hambalyo idhaahdo mawliid wanaagsan ilaahay sanad sanadkiisa barwaaqiyo bashbash inagu gaadhsiiyo taasi waa taa waa fursadaan uga faa'iidaystay Eh, su-aasha kalead weydiisay eh, xalay dee madaxweynuhu interview wuxuu soo saaray statement buu soo saaray uu kaga hadlayo eh, xaaladdii gobolka awdal ka taagnayd iyo xisbiga kulmiye dhexdiisa loolankii siyaasadeed ee qaar ka mida wasiiradiisu ay ugu jireen musharaxnimada xisbiga kulmiye labada arrimood haddaan kala qaadno ta gobolka awdal uu madaxweynuhu kaga hadlay een, waxaan is leeyahay madaxweynaha jawaabtii laga sugayey dee hadal ma ahayn inuu hadlo oo uu statement soo saaro lama sugayni inuu madaxweynuhu tallaabo qaadaa la sugayey tallaabadaasaana dawo ahayd dadkuna ku bogsanayeen wixii dhib wadaa inagaga joogsanayey qaranku eh, quruxdiisi iyo sharaftiisi iyo wada socodkiisu ku jirtay Eh, sidiisba uu madaxweynuhu afkiisa ka sheegayna wuxuu ka garaabay wixii odayaashii dhaqankii gobolka awdal ka soo jeeday afar bilood ka hor ay u keeneen madaxweynaha marka markaa hore ay u keeneen iyo marar badan oo kasii horreysay oo ama boorama ay kula kulmeen ama halkanba eh, xildhibaan ay u tageen madaxweynuhu dee uu ka garaabaya cabashooyinka jira oo dee waa kuwo legitimate ahoo wadadeeda haystaad is odhanaysaa marka horta waxaan is leeyahay madaxweynuhu jawaabta la sugayey ficil bay ahaydee hadal maahayn Ee, xitaa kaa ka duday ee cadhooday ee uu madaxweynuhu xalay magac dhabaye suldaan wabar uu lahaa inuu isagay ahayd contact- any contact la sameeyo waxaan waxaan aad markaan barbardhig u yar sameeyo leadershipka anoo anoo ugu hambalyeynaya ismaaciil cumar geelle iyo dalkan walaalaha nee jabuuti ee, heshiiskii maalinta dhaweyd ay gaadheen mucaarid iyo muxaafid oon ugu hambalyeynaya horta number one number two waxaa jirtay mar dagaal sokeeye oo canfartu ay xabad qaadatay iyo jabuuti dagaal ku qaaday inaad wal- gogol walba waa la dhigay oo si walba waa loogu galgasho waa lasoo afjaray waxyaabaha leadershipka high major maanta waxaan oran karaa ismaaciil cumar geele wuxuu maraya haddii high major leadership yacni qaangaadh maaha siyaasi qaangaadh waa hogaamiye hogaamiyenimadiisiiba qaangaadhay waxay ahayd siduu doonaba madaxweynuhu ha howdhiga waxe ka cadhoodayna isagaa u madaxweyneah kuwan cabanayana isagaa u madaxweyneah marka waxaan is leeyahay jawaabta waxa kaga habboonayd ficilo u qaada madaxweynuhu laakiin xildhibaan markaynu hadalka madaxweynaha gaar u eegno een, qodobadu ka hadlay waxaa ka mid ah arrinka qarannimada oo kale iyo dhinaca ammaanka oo kale een, maana yar xasaasi ahayn in eh, suldaanka oo kale tallaabadan uu qaaday een, eh, iyo qaabkan madaxweynuhu u dhigay maan ahayn arrin essential oo muhiima Een, madaxweynaha iyo ummaddii hadashay oo dhan waynu isu waafaqsannahay dee qarannimada somalilan halkay taalli iyo waxay gudiya waxay gashaba taasi iyadu mid laga wada hadlayo ama madaxweynehu khaas ah ama cid kale khaasa maaha halkaa bannaankay taalla laakiin maalintii dhaweydeen hadlayeyna waan ka hadlaya waxa weeye madaxweynaha mas-uuliyaddu waxay ka saaran tahay wax kasta oo konfilad keenaya inuu soo ka hortago waxaynu ka hadlaynay cabashaa keentay inuu nimbaxsada buu yidhaahdo waxaan dagaalamaya oo qorigan qaatay cabashadiina dee taariikhdeedii waynu ka warranoo raad iyo saamayn bay soo lahayd for the last four years cabashadani madaxweynaha waxay u timidday madaxweynahoo lix bilood xilka dalka haya maantana lixdii bilood ee u dambaysa ku jiraa istilna kamuu jawaabin marka maxaa mistreska keenay inaadir maxaa keenay aamin darrada maxaa keenay maxaa lumiyey kalsoonidii lagu qabi lahaa in ay dadkan wax u soo socdaan inay dadkan wax sugayeen oo jawaabi u timaado dee waxaasoo dhan waxaan is leeyahay waa wax u fudud awooddiibuu madaxweynuhu haystaa legitimacy weeyaanoo sharci buu u leeyahay inuu qanciyo xitaa haddaanay xaq u lahayn waxay doonayaan xaq baa lagu leeyahay inuu yidhahdo madaxweynuhu xaq uma liidina naga fadhiista way laakiin xildhibaan maanu wasiiruu diray madaxweynuhu wufuud kala duwan baa la diray xiliyo kala duwan baa la sameeyey arrinkaas maanu dadaal hayn se halkay sarta ka quruntay maxaa haysta inaadeer madaxweynuhu wufuud wuu diraa guddiyo wuu saaray wasiirro wuu saaray qolo kale wafaad wufuudii boorama way iska daba tegtay intubana waxay ahaayeenuun inay xaaladda ka soo warramaan xaaladda sookaan soo indhaindheeyaan soo hubsadaan cidda decision making kale ee sharciyaddu u ogoshahay inay tallaabo qaaday go'aan qaadataa wasiir maaha waxa wax laga sugayaa wasiir maaha waxa wax laga cabanayaa wasiir maaha waa xukuumadda saamigii ay ka filayeen deegaanka galbeedka somalilan bay leeyihiin madaxweyne kaama hayna ee sadbursiimada ayaan arkaynaa inay naga janjeersan tahaye xaqaan leenahayn na sii marka haddii madaxweynuhu dadaalladan uu wadaa ay risald yeelan waayaan waa waxaan kalsooni darrada dhalinaysa xildhibaan dee muddoba imika arrinka waa soo taaganyay hadday tabashadii noqoto oo salaadiintii hadday noqoto qadiyadan imika suldaan waabar ee haatan dib usoo cusboonaatay madaxweynena waa kan hadalka jeediyey maalintii shalay maxaad is leedahay qaab noocooya ku xalismi kartaa lagu soo afjari karaya ma cudud mise wadahadal iyo isu tanaasul la sameeyo ilaadeer waxaan aniga iigu muuqataa iimaba barbadheen sida sida cadeedda iigu caddahay xalku waxay iigu muuqataa arrinta kan gobolka ka taagan hadday xukuumaddu ilaa xad og tahay information ah in suldaan wabar guutooyin ciidana diyaarsaduu soo weerarayo ilaa xad goorma dalalkii aynu dariska ahayn xidhiirhkeennii sidaa u xumaaday in jabhado somalilan qarnimadeenna duminaya ay bay siiyaan ilaa xadka hadday xukuumaddeennu og tahay inuu dhintay dee xisaabtan kale aynoo bannaan oo aan waxanba ka duwan lakiin waxaanu sheegayaa ereygaan duusu taagaya reer dhawdal somalilan haddii hargeysiyo burco ka xiisoodaan ay xamar u xiisoodaan uma xiisoonaynaanugu gadaal baan tala dambaan isugu noqonaynaa taninna looga tego magacidaan uga tegnaa somalilan laydhaa habeenkii xalayaadkii
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo ka mid a xildhibaanada laga soo doorto gobolka awdal oo u waramayey wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirow halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa inoo haya
hagaag waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha sanad cusubna barnaamijku u galay horta waa meeqa jir barnaamijka ibraahim
kasoo bilaaw labada kun iyo toddobadii marka hadda malaha sideedii galay sideedii cagaa la galay waa tahay qaangaaru ku dhow yahay waa tahay warqadda ugu horeysa sanadka cusub talow talow waatee bal mid waran soo qabtay wakaadi waqtigaan sii baanu samaynayna waa tahay waxaa ugu horreeya ismaaciil xuseen farjar waa wariyaha iyaga iyo sidoo kale cabdifataax ibraahim xasan oo ka mida baa la yidhi guddiga doorashooyinka somalilan iyo maxamed kayse axmed iyo maxamed axmed cali iyo axmed maxamed muuse khadar axmed cabdulaahi iyo maxamed xuseen caydiid iyo doctor mustafe cawil jaamac maxamed yuusuf nuur dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aan la soo koobi karaynin ay u dirayaan boqorka siciid maxamed xaaji cismaan iyo boqoradda ifraax ibraahim cali qulumbe oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ducada waxaa loo dhaafayaa baa la yidhi caashacuud haddii ay warqadani ku soo hagaagto haddii kalena cidda gacanta ku haysa kulley adigunbaa ducada lagaa sugaa waa arkaysaa may waaba lasoo kala saaray waxaa la yidhi warqadan haddii ay caashacuud kusoo hagaagto ducada waa iyada haddii cid kale ay akhrisana waa cidda marka waa qofka marka gacantayday kusoo dhacday meherkaasi waxaan u rajaynaynaa oo ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo guur loo aayo oo weliba soo degdega ubad khayr qabana uu ku xigo aamiin ayaan leenahay dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed iimaan habane iyo hooyo cadar kaahin jaamac iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdulaahi iimaan habane iyo eedo xabiibe iimaan habane iyo inanteeda weris maxamuud iyo ifraax haaruun ismaaciil iyo seygeeda iyo qadar maxamed iimaan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saleebaan maxamed iimaan iyo wiilkiisa sudaysi iyo axmed maxamed iimaan iyo waxay yidhahdeen adeer maxamed ow cusmaan iyo xaliimo jaamac cilmi iyo daa'uud maxamed ow cusmaan iyo guuleed maxamed ow cusmaan iyo dhammaan qoyska reer ow cusmaan iyo waxay yidhaahdeen reer aw dambey iyo xaasiskooda iyo carruurtooda waxayna hambalyo iyo bogaadin jecel yihiin inay hawada u marayaan cabdilqani maxamed ow cusmaan iyo waxay yidhaahdeen hodan maxamed ow cali oo arooskoodu ka dhacay bay yidhaahdeen togwajaale gabiley waxaana ay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiina gurinaga guulow ka yaal aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadan waxay ka timid marka ugu horreysa v o a waad salaamantihiin baa layidhi marka xiga waxaa hambaliyo aroos hawada ka diraya baa layidhi muno nuur iyo seegeedaah cabdi ukaash cabdi iyo mudane afweyne iyo xaaskiisa ifraax iyo weriye xalwo cabdi iyo gacal maxamed bashiir iyo cabdi suuley iyo guddoomiye xasan madaxey baa layidhi iyo xamdi isxaaq iyo cabdirashiid yara iyo maxamed jeele xaashi iyo sidoo kale baa layidhi weriye maxamed cibaar diriye iyo xaaskiisa khadiijo maxamed dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda naciimo axmed iyo ayuub nuur oo arooskooda uu ka dhacay baa layidhi xerada dhagaxley gaar ahaan xaafadda d for waa kowdii bishan waa sanadkan laba kun afar iyo tobanka waa kowdii bishan january marka waa maalintii ugu horreysay ee sanadka ayay aqalgaleen ducada waa v o a baa layidhi waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo midkii khayr leh ubad khayr qabana uu ku xigo dhinacii heesaha haddii aan ku bilowno caasha waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa seegseega igadda waxaa wadajir ugu loqeynayaa fanaanada hibe maxamed hibe nuura iyo dakhadar xasan laiskama heesaan maqli jiro ibraahim oo heesta waxaad moodaaba in silinga inta lasoo qaaday igula socoto filbo ay u socotomiya in faleebo laigula suraa moodaa codka iyo erayada sida sabiga hooyada caanaha usii soo gaadada u saarto sawirkaas ay hiba bixinayso qofkii sameeyey ama arko ma ka sheekeyn karo ama markhaati ka noqon kara laakiin erayada inaad dhammaystirto waay adiga ku dar inta kale
gaadada isaasaar oo u goyna miya waa isla gaadadii un caruurta xaggee la saaraa soo gaadada lama saaro markaad hab siiso xaggee lagu qabtaa waa tahay codadka cabdiqadar xasan iyo hibe maxamed intaasaan ku dhaafno heese kalean idiin soo wadnaa hase aatee bal dhinaca waraaqaha mar kale aan dib ugu laabano halkan waxaan hambalyo aroos uga diraynaa bay yidhaahdeen mudane faahad axmed ismaaciil iyo marwadiisa nimco aadan ibraahim oo lagu naanaysa nimco sagal oo ku aqalgalay magaalada london waxaanan leenahay baa la yidhi noqda kuwii isku waaro ubad khayr qaba kala hele aamiin marka loo duceeyey kadib baa layidhi dadka ambalyada dirayana waxay kala yihiin hooye caasho ismaaciil maxamed iyo aabe aadan ibraahim asqar iyo anwar aadan ibraahim ashqar iyo sidoo kale faadimo ismaaciil maxamed iyo xabiibo ismaaciil maxamed iyo maryan ismaaciil maxamed iyo cali ismaaciil maxamed iyo aadan ismaaciil maxamed waa dhammaan ilmo ismaaciil maxamed iyo jiif caaqil sharmaarke ibraahim ismaaciil maxamed iyo sidoo kale saamiye ibraahim ismaaciil maxamed cabdi gambays iyo ugu dambeyntii xildhibaan cumar axmed sanweyne iyo canab axmed sanweyne dhammaantood waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo kii waaree wanaagsanaado ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin hooyo xaliimo daahir meecaad iyo caruurteeda ilmo cusmaan cumar jeex oo kale ah zahro cusmaan cumar jeex saygeeda iyo caruurtooda iyo qadan cusmaan cumar jeex iyo cabdisalaam cusmaan cumar jeex iyo ifraax cusmaan cumar jeex saygeeda iyo caruurtooda iyo xamda cusmaan cumar iyo waxay yidhaahdeen saygeeda iyo cabdifataax cusmaan cumar jeex iyo cabdikariim cusmaan cumar jeex iyo samsam cusmaan cumar jeex iyo maxamed cusmaan cumar jeex iyo xamse cusmaan cumar jeex iyo khaalid cusmaan cumar jeex iyo cabdicasiis cusmaan cumar jeex iyo cabdiraxmaan colaad cumar jeex dhammaanba reer cumar jeex ismaaciil guuleed waxayna jecel yihiin in ay hambalyo u diraan mustafa abiib maxamed iyo waxay yidhaahdeen ayaan yuusuf barre oo dhowaan meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur kheyr qaba in uu meherkaas idin horsada ayaan eebbe idinkaga barya aniguna aaminayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid hooye xaliimo daahir meecaad iyo caruurteeda ilmo cismaan cumar jeex oo kale ah baa la yidhi sahre cismaan cumar jeex saygeed iyo caruurteeda qadan cismaan cumar jeex cabdislaan cismaan cumar jeex iyo ifraax cismaan cumar jeex saygeeda iyo caruurteeda xamda cismaan cumar jeex iyo seegeeda waa dhammaan ilmo cismaan cumar jeex xamda way ku jirtaa cabdifataaxa ku jira cabdikariin samsam maxamed xamse khaalid cabdulcasiis iyo dhammaan reer cumar jeex ismaaciil guuleed waxay hambalyo u dirayaan baa layidhi mustafe abiib maxamed iyo ayaan yuusuf barre oo kowdii bishan january ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka meherkoodu ka dhacay crown hotel baa layidhi magaalada hargeysa waxay leeyihiin noqda qoyskii isku nasta ee isku nagaada ee wada jireen nabadgal annaguna waxaanu leenahay aamiin waxaan dhegaystayaashan u soo qabanaynaa haddaad dhuunta mari lahayd waxaa ku luqaynayaa cali dhaanto
ibrahim dhaantadana ka war ya dhaalmo dhalaayaan kaa dhiibi lahaa dhoolay haye ka waran soo uma qalanto gabadho in qaalmo dhalaayo oo wax soo saar le laga bixiyo la iyagooda wax soo saar baa laga rabaa sama meeqa qaal baa lagaa dhiibi casho
waa tahay ibrahim oo waxyaabaha laga hadal baad igu soo celisay waa tahay bal intaasaan ku dhaafina codka macaan fanaanka cali dhaanto iyo heestii yarta dheere haddaad dhuunta mari lahayd sida dheeftan calooshaba ku dhigan lahaa buu yiri waa tahay bal dhinaca waraaqaha haddaan markana u jalleecno warqadan asxaab fara badan ayaa ku qoran oo dhowr iyo soddon halkaas u dhaafay waa aabe mire maxamed maxamed iyo hooyo muumino cismaan taakow iyo sidoo kale hooyo aamino sheekh ibraahim hooyo muslimo nuurow waa abaayo faadumo cumar yantaar iyo abaayo luul cumar yantaar baa la yiri iyo mawliid cumar yantaar iyo maxamed kariin cumar yantaar iyo abaayo ayaan muuse ismaaciil iyo yaasiin faysal khaliif aabe axmed nuur jawle iyo hani axmed nuur jawle iyo ciido mire maxamed iyo kifaax mire maxamed iyo ilhaan mire maxamed iyo hinde mire maxamed waa dhammaan ilmo mire maxamed xasanna uu ku jiraa mustaf iyo sidoo kale bashiir dhammaan reer mire maxamed cadaawe baa layiri iyo reer axmed nuur jawle waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan maxamed xasan ibraahim waa maxamed yare iyo raaxo mire maxamed waxay ku magac dheertahay raaxa ruun oo ay gabar igu dhalatay lix iyo labaatankii bishii diseembar ee sanadkii hadda uu sii dhammaaday waxa uu ku dhashay dalka turkiga gaar ahaan caasimada istanbul baa la yiri waxaana loo bixiyey afnaan maxamed xasan ibraahim maxamed yare waa tahay waxay leeyihiin afnaan yare iyo soo barbaar sidoo kale bay leeyihiin waxaas sidoo kale hambalyo u diraya mukhtaar ibraahim ekas walaal qaali ah baa layidhi aan la iloobi karin iyo sidoo kale genaraal maxamed sheekh xasan xaamuud iyo abayo xabiibo nunow iyo xamdi xasan maxamuud iyo cabdiraxiin cabdikariin daahir c c d buu ku magac dheer yahay iyo najmo cabdirasaaq cabdisalaan iyo cabdiqani macalin iyo bashiir khaliif gaani wayba dhammaatay warqadda aan ku dara dhowrka qof ee haray iyo cabdinaasir saaxiib qaali baa layidhi isagana iyo sidoo kale naciimo iyo maama raaxmo iyo zaki khaliif warsame iyo xaawo maxamed geedi dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahnid dhalasho farxad la u dirayaan maxamed xasan ibraahim sidaan markiiba horeba carabka ku dhuftay maxamed yare iyo raaxo miro maxamed raaxo ruun oo ay gabadh ugu dhalatay ee dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul waxaana loo bixiyey afnaan waxay leeyihiin soo barbaara noqotiyo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamin ayaan leenahay waxaan dhabaalkan ka helnay igraan xasan sicow iyo amran xasan sicow iyo firdowso xasan sicow iyo sacadiyo maxamuud caadle iyo waxay yidhahdeen nasteexo maxamuud caadle shukri maxamuud caadle iyo raxmo cabdulaahi axmed iyo luul cabdulaahi axmed iyo firdowso muxudiin maxamed iyo luul cumar culusow iyo khadiijo muuse maxamuud waxaana ay hambalyo u dirayaan cabdiweli cali axmed iyo waxay yidhahdeen firdowso maxamed shukri oo ku aqalgalay degmada wadajir oo ay leeyihiin arooskiina aamiin warqadan ah waa warqada hambalyo meher waxay ka timid adeero baa layidhi jaamac muuse bile iyo adeer cabdulqaadir jirde ismaaciil iyo adeer cabdulaahi cumar ismaaciil iyo hooye caasho aadan yoonis iyo hooye ardo cumar ismaaciil iyo hooye caasho cumar ismaaciil iyo hooye xaliimo cumar ismaaciil hooye safiye cumar ismaaciil iyo hooye xamdah maxamed jibriil iyo dhammaan reer jaamac cumar ismaaciil reer maygaag muuse reer axmed jimcaale beyle iyo reer jaamac muuse bile iyo reer cabdulqaadir jirde ismaaciil iyo ugu dambayntii reer cabdulaahi cumar ismaaciil waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan meherka bay yidhaahdeen mustafa ibraahim xuseen iyo zaynab cali cumar oo ka qabsoomay bay yidhaahdeen dalka norway waxaana ay leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela aamiin baa la soo raacay ana aamiin kalan ku daraya ibrahim adabta raaci aamiin ayaan leenahay anoo nafta ku hibeeyey xiriirkii haddii aan gabay hamulaysan inaan ku dhacay hay maxaa jira markaas wax kala guuxay waa heesta miyaan iyo fanaanada yurub genyo
jacaylka miyaan miyaan hagraday sabubta miyaan miyaan habraday jacaylka miyaan miyaan hagraday sabubta miyaan miyaan habraday miyaan hibashada qarsaday miyaan hibashada qarsaday hantaaqa miyaan kasbaday hantaaqa miyaan kasbaday jacaylka miyaan miyaan hagraday dareenka miyaan miyaan habraday jacaylka miyaan miyaan hagraday dareenka miyaan miyaan habraday miyaan hibashada qarsaday miyaan hibashada qarsaday hantaaqa miyaan kasbaday hantaaqa miyaan kasbaday
miyaan la-anta harsaday miyaan qorshe kale hiigsaday ku dhex qaado sooma heesta caasha iyo hadda waad arkaysa sidaan madaxa u raacayo yacni wakhtigayga waxay xusuusta maaragta Ah, aan heesahaas ku cayaari jirayo iyo adigoo markaasi timo weyn macnaa waxay ku dhex geysay dareenka jiri kara mar kasta ha heestuna waxay ahayd miyaan waxaa ku luqaynaysa fanaanada yurub genyo warqadan waa tahaniyad ugu horreyn baa layidhi waxaan salaan hawada u marinaynaa daadiyaasha barnaamijka heesaha iyo salaamaha caashacuud iyo daandure baa layidhi waan idinka guddoonnay mid lamidana waan idiin soo diraynaa marka xiga bay idhahdeen asxaabta ugu horreeyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waa wariyahayagii magaalada muqdisho iyo xuseen mire cusub lexaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cumar mire cusub lexaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdinuur mire cusub lexaaskiisa iyo carruurtiisa xaawo miro cusuble iyo carruurteeda dahba miro cusuble saygeediyo carruurteeda xaliimo miro cusuble saygeediyo carruurteeda caasho miro cusuble ardo miro cusuble iyo kafeeya miro cusuble faarax miro cusuble iyo axmed siciid miro brofesor bashiir nuur cusuble xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo dhammaan reer miro dhegey oo ku kala nool baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid aroos u dirayaan samiiro mukhtaar macalin iyo xuseen ibraahim maxamed oo ku aqalgalay shan iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay ee disembar iyo sanadkii weliba aanu soo dhaafnay ee laba kun afar iyo tobanka xaafadda islii gaar ahaan magaalada waxaa la yidhi xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya waxa ay leeyihiin aqalgalkaasi waxaanu u rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqaya shucayb maxamuud cilmi iyo jaamac ismaaciil nuur iyo jaamac cumar faarax iyo waxay yidhahdeen faysal faash iyo khaalid ismaaciil cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar waa wariyaha v o a qadar axmed cabdulaahi iyo dhammaanba asxaabta dadkaasi waxay kala joogaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan axmed maxamuud cilmi iyo amal nagiib maxamed oo meerkooda uu ka dhaca magaalada hargeysa oo ay leeyihiin allaha meerkooda ka dhigo mid ay kala kulmaan guur raaxo badan iyo nolol qiimo badan aniguna aamin ayaan raacinaa ibraahim oo waxaa weli hortayda ka muuqda sidaad heestii dha- goordhaweyda yurub geenya ku luuqeynaysay sidaad ah, ugu raaxaysanaysay ee ay ku dhex qaadaysay Haye, Laakiin- adigu naftaada indhaas ku qabanaysa
oo tahay aduba markhaati looma hayo laakiin laakiin heesaha fare kama qodna waxaan kugu qiyaasoon kula qiimo dhigayaa indhahaygu may qaban cajiib haye ila qaybso nolosha Haye.
qarqaryadana haysiye iga qaad qabowga oo laabta Abo, igu qabo ya abo.
ka hor intaas haddii lagu tiriyo gabaya lasukaa daba dhigo maxaa ku jawaabi lahay wallaahi caasho hadee dad badanaa dhegeysanaya heesta marka adaa lagaa rabaa ereyadaas meeshaas saari leed waa tahay heestan bay ka mid tahay aanu soo wadno ay ku luuqeynayso fanaanada xawakiin
waxaan kugu qiyaasaa kuwa qayma dhigaya indhahaygu may qaban may qaban indhahaygu may qaban waxaan kugu qiyaasaa kuwa qayma dhigaya indhahaygu may qaban may qaban indhahaygu may qaban
iqadarisa qancisay nafteydo kaanayo wax ilaa qabo muusigii xawakiin unbaa kaa maqan ibraahim oo haye qabowga hayo qarqaryada iga bi'i waxay isoo xasuusinaysaa mataqaana heestaasi markaad qaaday Een, ah, fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq maran wareysana waxay igu tiri heestay wada qaadanayad iyo daawud daalo waxay tiri daawud baan ula imid inuu laxan ii saaro laxankii uu saarayey markuu heesihii qaadqaadan ba aan walle waabaad ku wanaagsantao in beydad lagu soo sameeyaa Haye.
sidaasaan ku wada qaadnay tiri heesta marka hadda waa in waxaad leedahay wa- inaad heesto waa ku wanaagsan tahay waa in markaadna dhowr beyd laguu soo sameeyaa oo heestan aad la qaadaa xaawakiin waana weydiisan alla doonaa caasho maxaad dad duurka gelisay haye
waa tahay waa tahay ibraahim heestii ugu dambeysay oo iyana ah hees aad u qiimo badanna goor dhow ayaan dhegeystayaasha usoo wadnaa bal haddii lagu yidhahdo ka waran caashoy maanta jecelkii baad saas u miiraysaa jacayl ilaahu la-aantiisana dhig warqadda ugu dambeysa dhinaciga aan ka tuuray ibraahim okaadi Ba- waa iska wareysan doonaa heestaas waxaa la yidhi waxaan marka hore salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan qaybta soomaaliga gaar ahaanba haddana la yidhi caashe ibraahim aadan c i a magaca c i a dad gaarunba ibraahim oo ii yaqaana markaan wadankan imidna waaba ka baqayba iyo sidoo kale ibraahim daandure baa layidhi oo aalaaba soo jeediyay barnaamijkan qaaliga ah ee laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan tahaniyadaha baa layidhi waa tahay aad baana loo soo amaanay way mahadsan yihiin laakiin waa khatar bayna gelin kartaa haddii ammaanta iyo la iska badiyo maaragta faallada marka noo kiskisay maa leedahay noogiskisa qararkii aanan ka dhicin waxaa ugu horeeya dadka tahniyadan diraya waaba dhowr qof oo tobanka yar aabe maxamed abuukar cusmaan wuxuu ku magac dheer yahay timo guduud iyo dhammaan reer maxamed abuukar iyo hooyo nasro siyaad iyo dhammaan reer cabdulaahi xuseen iyo aslim maxamed abukar iyo saygeeda qaaliga ah baa layidhi axmed xasan salaad wuxuu ku magac dheer yahay eer kalo iyo caruurtooda cabdisamed iyo cabdiwahaab waxaa sidoo kale ku jira maandeeq maxamed abukar mulki maxamed abukar iyo saygeeda cabdiwahaab cali muumin iyo caruurtooda riyaan iyo maxamed sahre maxamed abukar iyo saygeeda qaalid nuur ah, hadaafow iyo gabadhooda yar baa layidhi ramaas qaalid iyo hibe maxamed abukar iyo saygeeda cabdiraxmaan baliile cadow iyo caruurtooda iyo ugu dambeyntii cali maxamed abukar dhammaan dadkani waxay ku kala nool yihiin baa layidhi muqdisho markacadey gurceel maraykanka iyo sacuudi arabiya waxaanay tahaniyad u dirayaan cabdulqaadir maxamed abukar iyo maryan cabdulaahi xuseen oo uu wiilgu dhashay bishii disembar aanu soo dhaafnay iyo sanadkii aanu soo dhaafnay laba kun afar iyo tobanka degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi soo biiray ee kusoo biiray qoyska mahad cabdulqaadir maxamed noqo bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamin ayaan leenahay waxaa markana noo baaqaya aabe carab mataan cali iyo aabe xuseen cabdi cali iyo xasan cabdi cali iyo sheekh axmed cabdi cali iyo cumar cabdi cali iyo ceeblo cumar cali ceeblo hodan ku magac dheer iyo maxamed xuseen cabdi iyo maxamed deeq iyo cabdinaasir xuseen cabdi iyo cabdinuur xuseen cabdi iyo waxay yidhahdeen nuur cali magan iyo zaare xuseen cabdi iyo qatra xuseen cabdi iyo maryan xuseen cabdi iyo cabshir xuseen cabdi iyo ayaan xuseen cabdi iyo waxa ay yidhaahdeen qatra yuusuf mataan iyo cawo yuusuf mataan iyo nimco xuseen cabdi iyo faadumo xuseen cabdi iyo maxamed carab mataan hilaac ku magac dheer iyo cabdifataax carab mataan iyo farxiye carab mataan iyo xasan yuusuf mataan iyo cabdinaasir sheekh axmed iyo nuuraani sheekh axmed iyo maxamed cumar iyo faarax axmed daahir iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan axmed daahir iyo muxsin sheekh axmed iyo malyuun daahir dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan minnesota washington nairobi wardheer yucub qamuuda gaarisa jigjiga iyo kismaayo waxayna jecel yihiin inay hambali u diraan qadar carab mataan iyo waxay yidhahdeen leyla daahir maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay gaarisa dalka kenya waxayna leeyihiin ducada caashucuudle waaye haya waa cash waa tahay arooskaasi ka dhacay gaaris waxaan u rajaynaynaa oo ilaahay aan uga baryaynaa inuu noqdo mid barakaysan ubad khayr qaban lagu kala helo warqad ibraahim oo um, waraaqaha iga dhex dhuumatay hase haatee tan ugu dambaysa dhinaca iga noqon doonta waxay ka timid ikraan xasan siicow iyo amran xasan siicow iyo fardowse xasan siicow iyo sacdiye maxamuud caadle iyo nasteexe maxamuud caadle iyo shukri maxamuud caadle iyo raxme cabdulaahi axmed iyo luul cabdulaahi axmed iyo fardowse muxudiin maxamed iyo luul cumar culusow iyo khadiija muuse maxamuud waxay hambalyo u dirayaan cabdiweli cali axmed iyo fardowse maxamed shukri oo ku aqalgalay degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaanu u rajaynaynaa oo ilahay aan uga baryaynaa inuu noqdo midkii lagu guulaysto ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caana gabar iyo caano aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashaana waxa uu naga soo gaaray bootaan xaashi iyo hooyo salaado cabdi cigaal iyo abti maxamed cabdi cigaal iyo farxiyo bootaan xaashi iyo mawliid bootaan xaashi iyo axmed bootaan xaashi iyo waxay yidhahdeen sacdiye bootaan xaashi iyo cali bootaan xaashi iyo cumar bootaan xaashi eedo xaliimo salaad iyo eedo caashe xasan ayaan cali iyo shariif axmed salaad iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan maraykanka soomaaliya iyo jabuuti waxayna jecel yihiin inay taaniyad iyo heestaanba ay gaarsiiyaan faa'iise bootaan xaashi iyo waxay yidhahdeen saygeeda oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada yaakshiid waxayna leeyihiin hambalyo noqda kuwii isku waarah oo ubad qeyr qabana oo eebba kala siiya aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya heestii ugu dambeysay islamarkaana ah hees ibraahim oo aan filayo dad fara badan inay si weyn ay ugu farajaawin doonaan gayaankiisa oo badan ruux dartaa u golongolay lama culaadsho haygaweyne haygoyne amba kuwa guhaadsheere waad la heshay waad la heshay codka faysal cumar mushtaag ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doono waa cashi ibraahim cashuud iyo ibraahim xasan garabey daanduray oo idinla sidaas iyo nabad gelyo
Thank you.
heestaasi waxay gebagabo u ahayd barnaamijkii salaamaha ismaaciil bal qodob ka mid a wararka mahadsanid wasiirka caafimaadka soomaaliya cali maxamed maxamuud ayaa caddeeyey inaanay jirin cid qabta xanuunka ebola oo lagu arkay soomaaliya wasiirka oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin wararka arrintaa ku saabsan aad baad umahadsantahay ismaaciil idaacaddeenii galabnimana intaa ayay ku eg tahay inta aan kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo
program has come to you from the Voice of America, Washington.